madaxweyne ku-xigeenka puntland eliyas cismaan lugator ayaa xariga ka jaray dib u habeyn lagu sameeyey dhismaha xarunta dhexe ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee maamulka puntland munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka deegaanka ganacsiga iyo maamulka degmada garowe wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan farole ayaa ka warbixiyey herarka dhismaha ee wasaaradani soo martay isagoona sheegay in iskood iskutashi ah ugu dhiseen wasaaradana dibudhiska iyo dib u hagaajinta nidaamkeena dowladnimo inuu noqdo mid muuqda waxaa kale oo aan rabaa in halkuugu sheego wasaaradda cid kale oo lacag bannaanka ka siisay ma jirto deeq aan ka hellay dibaddana ma jirto oo naloo sameeyey ama hay-ad dibadda ah ay noo samaysay waxaan ku samaynaa hawshaan isku tashi iyo inaan maaragtay dakhligii wasaaraddu lahayd iyo iyo dad aan maaragtay ka weydiisanay contribution inay nagala qayb qaataan waxaan aad fursaddan shahaadooyinka nala siin doontaa aan ugu mahad celinayaa dadka nagala qayb qaatay oo ay ugu horeeyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqaalaha wasaaradda guud ahaan iyo gaar ahaan dadka sida gaarka ugu mashquulsanaa muddadii bisha ahayd oo uu socday dibuhabeyntan ay socotay ama in wasaaradda la ranjiyo calaamadaheeda loo ekaysiiyo wixii qalab xafiisya ka mamaqan aan u dhigno inta muhiimkaa hadda aan dhinaca beeraha maadaama wasaaraddu ay ka turjumayso wasaaradda deegaanka puntland aan dhir cusub ku beerno madaxweynaha ku-xigeenka maamulka puntland eliyas cismaana ayaa ku bogaadiyey wasiirka wasaaradda iyo cid walba ee ka qayb qaadata dhismaha wasaaradana waxaan kaloo la soconnaa wasaaraddu inta wasiirku yimi inay dardar weyn oo shaqadeedii ah oo daryeelka deegaanka iyo horumarinta deegaanka iyo sidii deegaanka iyo dadka reer puntland laysu bari lahaa deegaan waxaa la daryeelaa marka dadkiisa la baro haddaan dadkiisu aqoonba in deegaanku yahay noloshoodii oo siyaasadaha iyo qorshayaasha deegaanka lagu horumarinayo aan la barin waa adagtahay in deegaanka la daryeelo runtii quruxda wasaaradda ka muuqata waa bogaadinayaa insha allahu tacala waxaan rajayn doonaa inay sanadkan na horumarkaa kasii weyn ay ku tallaabsato runtii wasaaraddu bilicda lagu sameeyey iyo dibhabeynta lagu sameeyey oan ahayn dhaqaalo dibadda ka soo galay dhaqaalo kastoo malaayiinoo ku soo gala wax laguma qabto fishan baa wax lagu qabtaa waxaa laydinka rabaa insha allahu tacaala lidership fiicanna waa haysataan hogaaminta wasiirka in wasaaradda ay gaadho horumarka deegaankeenna wasaaraddan ayaana muhim weyn u ahaa bulshada iyo maamulka puntland